أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي بسم illaahi الرaxmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuhu waa habeennimo isniin ah taariikhduna waxay ku beegan tahay toddobiy labaatanka bisha rajab sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka barnaamijkeenna faafreebka wararka qodobada caawa ayd ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona Ujumbe kwa serikali ya Kenya haswa Mheshimiwa Rais William Kipchirchir Samia Arab Ruto.
si gaar ah waxaan fariin u dirayaa madaxweynaha kenya wiliyam ruuto mudane madaxweyne waxaan ahayn askar ku dhaaratay
siddeed sano kadib shacabka kenyaanka ah oo ku soo baraarugay nolosha qaar ka mida wiilashoodii lagu qabtay duulaankii ceelcadde oo ay xukuumadda nairobi u diiwaangelisay dhimasho warbaahinta geeska afrika iyo kuwa kenya oo hadal haya askartii duulaanka ahaa ee qaarkood iyagoo maxbuusiin ah ka soo muuqday warbaahinta jihaadiga ah ee bariga afrika iyo mid ka mid a wargeysyada ugu afka dheer ee kenya oo warbixin ka daabacay sheekada qoysas wiilashooda ka samray hase ahaatee muddo dheer kadib ka soo hadlay soomaaliya warbixin arrintaasi ku saabsan ayaadu barnaamijkeenna ku maqli doontaan sidoo kale qodobada caawa barnaamijkaannu idinkugu hayna waxaa ka mid a muqaawamada falastiin oo muuqaal cusub ka soo bandhigay ciidamada yuhuudda oo ku dhacaya kamaa-inada geerida iyo ilbiriqsiyadii uu halaagsamay taliya ku-xigeenkii guutada naxaala oo bannaanka la soo dhigay casharka yuhuudda loogu dhigay khaza oo dib loo tusinayo taagdarrida ciidamadooda xilli cadowgaas lagu dulaystay fagaaraha khaza sidee baraha bulshada looga falceliyey qaraxii lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii kooxda riddada ee degmada beled xaawo iyo saraakiil ka tirsan murtadiinta oo ka tacsiyadeeyey sidoo kale barnaamijkeenna caawa waxaad ku maqli doontaan
maylanin ku baahiya ani raayada jihaadkan cayniga ah oo ilaahayni caynininka kawaala xarakatu shabaab caynininka kawaal shabaabmani waajibe ilaahayani farad wali jihaad jihaadka si una una raayadiis gaan calishay ina una gaan wilaayada islaamiga ah ee baay oo kulan barbar socday dowro u soo gabagabaysay nuqabada wilaayadaas iyo sheekh xamse abujacfar sheekh fu'aad maxamed khalaf sheekh abuu muslim asheekh shaacirulislaam iyo mas-uuliyiin kale oo munaasabadda kelimaad ka jeediyey barnaamijka aniga ayaa idiin soo jeedinaya inshaa allaah walaalaha shaybka maahir waa ay igala qaybgalayaan wilaayaadka dalkana waad inaga dhegaysanaysaan halka dhegaystayaasheenna caalamkana ay inagala socdaan barta internetkaynu ku leenahay live streamka ku soo dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijka faafreebka wararka
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشاد waa hagaag dhegaystayaal sida qodobada barnaamijkeennaba caawa eedu ku maqlayseen siddeed sano kadib shacabka kenyaanka ah ayaa iminka waxay ku soo baraarugayaan nolosha qaar ka mid ah wiilashoodii oo lagu qabtay duulaankii ceelcadde ay ku soo qaadeen iyo xukuumadda nairobi oo ciidamadeeda qaarkood dhimasho u diiwaangelisay haddaba waxaydu ku soo dhowaataan mid ka mida wargeysyada uga afka dheer ee kenya oo warbixin ka daabacay sheekada qoysas wiilashooda ka samray hase ahaatee muddo dheer kadib ka soo hadlay soomaaliya waxaa warbixintan inoo dul istaagaya si qoto dheerna inoogu faahfaahinaya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba haye nuurow saddex iyo tobanka bishan januari labada kun iyo shan iyo labaatanka al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii daysay fariin ka socotay laba maxbuus oo ka tirsan ciidanka kenya kuwaasoo lagu qabtay dagaalkii elcadde ee dhacay sannadkii labada kun lix iyo tobankii fariintan ayaa si gaar ah waxay uga socotay garison unioni wiski iyo cabdulaahi ciise ibraahim oo la hadlay qoysaskooda iyo dowladdooda
I'm 58 years age, from tribe of Luya, from Transoya County.
magacaygu waa jarison wanyoni wasiike waxaan jiraa konton iyo siddeed sano waxaan ka soo jeedaa qabiilka luuya waxaan ku dhashay galbeedka kenya waxaan ahay askari ka tirsan ciidanka difaaca kenya ee k d f oo ka howlgala qaybta lixdan iyo lixaad ee ciidanka madaafiicda darajadeydu waa sarreeyo guuto Naitwa Abdullahi Isa Ibrahim kutoka Kenya. Nimezaliwa katika kaunti ya Wajia 1963.
magacaygu waa cabdulaahi ciise ibraahiim waxaan ka soo jeedaa kenya waxaan ku dhashay gobolka wajeer sannadkii kun sagaal boqol saddex iyo lixdankii in ka badan siddeed sano waxaan ahay maxbuus dagaal oo gacanta al-shabaab ku jira tani ayaa siddeed sano kadib shacabka kenyaatiga ah dib u xusuusisay xasuuqii alcadde iyo malafaadka maxaabiistii lagu qabtay weerarkaasi oo aysan xukuumadda nairobi meel ku sheegin warbaahinta ugu afka dheer dalkaasi ayaa warbixinno joogto ah ka qorayey fariinta ka timid maxaabiistani iyagoo sidoo kale soo wareystay qoysaska maxaabiista fariinta soo diray warbixinta uu daabacay wargeyska the kenyan times ayaa diiradda lagu saaray jawaab celinada ka dhashay muuqaaladaas si ay baayeen mujaahidiinta waxa uuna soo wareystay ehlada askarta kenyaanka ah ee fariinta soo diray wuxuu sidoo kale wargeysku sheegay in taliska ciidanka kenya ee k d f-ta uu ka jawaabay fariinta ka timid maxaabiistani kadib baaq uga yimid ehladooda waxaunu leeyahay ciidanka kenya ayaa ka jawaabay fariin ka timid maxaabiis ka tirsan ciidankooda oo ay al-shabaab ku qabteen gudaha soomaaliya baaqan ayaa soo baxay kadib markii muuqaal lagu baayey baraha bulshada uu ka soo muuqday cabdulaahi ciise ibraahim oo sheegaya in la qabtay isaga iyo askar kenyaan ah oo aan tiradooda la shaacin intii uu socday weerarkii khasaaraha badan dheliyey ee al-shabaab ay ku qaadeen xerada ciidanka k d f ay ku leeyihiin ceelcadde ee soomaaliya shan iyo tobankii janaayo sannadkii labada kun lix iyo tobankii intaas kadib qoyska maxbuus cabdulaahi ciise ibraahim oo la hadlay wargeyska the kenyan times ayaa sheegay in muuqaalkan uu rajo ku beeray inta uusan soo bixin ay rumaysnaayeen in uu dhintay wiilkooda sidaana ay u xaqiijiyeen taliska ciidanka kenya ee k d f fidiyogu ayaa tan iyo markaa dib u soo celiyey rajada qoyska ibraahim kuwaasoo rajo beelay oo xitaa aas u sameeyey afar sano ka hor khadre cabdulaahi ciise oo ah gabadhiisa ayaa si joogto ah u daawata muuqaalka tan iyo markii la faafiyey habeenkii arbacada qoys ahaan niyad jab ayaa nugu dhacay mana garanayno meel aan aadi karno siddeeddii sanne ee lasoo dhaafay rajo ayaa naga luntay waxaana u noolayn sidii agoon waxaan si dhaba uga baryayaa kenyaanka iyo madaxweynaha inay naga caawiyaan sidii aan aabbahay guriga u keeni lahaa ayay tiri khadre cabdulaahi ciise warbixinta wargeyska oo sii socota ayaa lagu yidhi khadra oo hadalkeeda sii wadata ayaa daaha ka qaaday in muddo bil laga joogo uu soo wacay taleefon layaab leh oo ka yimid soomaaliya kaasoo qof kala hadlayay isku sheegay inuu yahay aabbaheed inta ay naxday ayay bilowday inay su'aalo weydiiso iyadoo weydiinaysa tafaasiil qoys oo gaar ah dhammaantoodna si sax ayuu uga jawaabay waxaan ku yidhi ma weydiin kartaa nimanka inay noo soo diri karaan sawirkiisa ama muuqaal si aan u bilowno safar aan ku caawinayno isaga waxauu yidhi way idiin soo gaari doonaan oo waxaa la yaab leh bishii aannu wada hadalnay kadib waxaan u helnay muuqaalkii fiidiyowga faafintiisa kadib waxaa caddaatay inuu weli nool yahay asxaabtiisa deriskiisa iyo qaraabadooda ayaana soo buux dhaafiyey guriga qoyska qoyska ayaana sheegay in sannado badan oo ay rajo ku noolaayeen kadib ay quusteen diseembar labada kun labaatankii kadib markii ay ka heleen shahaadada dhimashada ciidanka kenya marka laga soo tago cabdulaahi muuqaalka askariga kenyaanka ah oo lagu magacaabo garrison wanyoni wiski oo ka soo jeeda degmada tranis nezoya ayaa sidoo kale la faafiyey ayaa lagu yidhi warbixinta wargeyska kadib baaqyada iyo codsiyada kaga imaanayay shacabka kenyaanka ah taliska ciidanka kenya ee k d f ayaa ku qasbanaaday inuu ka jawaabo muuqaaladan ay faafisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lagu soo bandhigay labada maxbuus bayaan ka soo baxay xafiiska isgaarsiinta ee ciidanka kenya ayaa lagu yidhi waxaana soo gaaray inay jiraan muuqaalo wareegaya baraha bulshada oo muujinaya waraysiyo lala yeeshay askarta k d f oo la sheegay inay ka warbixinayeen dhibkii ka dhacay ceelcadde sannadkii labada kun lix iyo tobankii waxaa socda dadaallo lagu xaqiijinayo xaaladda iyo halka ay ku sugan yihiin askarta oo aan la ogayn xiriir joogto ah ayaa lala yeeshay qoysaska ay dhibaatadu saamaysay ee askarteena si loo siiyo warar iyo taageero joogto ah markii loo baahdo ayaa lagu yidhi dowladda silwiyadda ah ee kenya ayaa qudheeda u muuqata mid ka amakaagtay muuqaalka maxaabiisteeda oo ay kala kulantay fadeexad iyo wejigabax fideoga ayaana ka dhignaa darbo sirdoon oo ku habsatay xukuumadda nairobi maadaama aysan u kala caddayn askarta looga dilay weerarkii eelcadde iyo kuwa maxaabiis ahaanta looga soo qabtay sida ku cad qiraalada ay bixinayaan eelada maxaabiista kdf ayaa qaar ka mid ah askarta ku jirta xabsiyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab u diiwaangelisay inay dhinteen eeladoodana ku wargelisay fariimaha ay soo direen cabdulaahi ciise ibraahim iyo garrison wanyoni wasike ayaana rajo iyo yadidiilo geliyey qoysas kale oo kenyaan ah oo aan wiilashooda meel ku sheegin balse dowladdooda dhimasho u diiwaangelisay duulaankii linda inji ee sannadkii labada kun kow iyo tobankii ciidanka kenya ay ku soo galeen soomaaliya ayaa xukuumadda nairobi u horseeday fashil military iyo mid tirdoon iyadoo saddex iyo toban sano kadib duulaankaasi aan weli la xaqiijin ahdaaftii been abuurka ahayd ee ugu soo duushay koonfurta soomaaliya marka laga soo tago amni xumada saamaysay shacabkeeda dhaqaale burburka waxay dhanka kale kenya soomaaliya ku weysay boqolaal askar iyo saraakiil kuwaasoo lagu xasmiyey saldhigyo ciidan halka kuwo kalena ay ku hilboobeen weerarada qaraxyada ah ee lala beegsanayo har iyo habeen natiijada duulaankii linda inji ee qaadistiisa marmarsyada looga dhigay afduubka dumar isbaanish ah ayaa xukuumadda nairobi lugaha u geliyey dagaal aan dhammaad lahayn oo natiijadiisa qaraar laga dareemay dhammaan guryaha shacabka kenyaanka ah warbixintaasaad dhegaysanayseen waxaa inoo soo jeedinayay walaalkeen abushayba
شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى weli dhegaystayaal barnaamijkeenna faafreebka wararka qaybihiisa hore ayaannu dhex muquuranaynaa haatan waxaa idinku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta iyo warbaahinada islaamiga ah waxyaabihii ay ka qoreen waxyaabihii ugu dambeeyey ee caalamka xubintaas waxaa aalaaba halkan inagala socodsiiya walaalkeen maahir moxamed haya maahir maxaa cusub waad mahadsan tahay walaalka cabdulqaadir maxamed rabaani xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa muqaawamada filistiin oo soo bandhigay muuqaal bannaanka soo dhigaya halaag daran oo ciidanka yuhuudda loogu geysanayo mid ka mid ah xaafadaha magaalada khaza inkastoo xaalad xabad joojin ah ay ka dhaqan gashay magaalada khaza ee dhulka filistiin haddana xoogagga muqaawamada ayaa faafinayey muuqaallo cajiib ah oo ay ku soo bandhigayaan gumaad ay horey ugu geysteen ciidamada yuhuudda garabka warbaahineed ee mid ka mid ah kooxaha waxaiska caabinta ayaa maanta faafiyey muuqaal fideyo ah oo la daawan karo u dhowaad toban daqiiqo wuxuuna sawir guud ka bixinayaa jaxiimadii dagaalka ee ciidamada yuhuuddu lasoo kulmeen muuqaalkan oo si aad ah ugu faafay baraha bulshada ayaa cinwaan looga dhigay kamaa-inada dhimashada weeraro horaantii bishan ka dhacay xaafadda beyt xanuun ee magaalada khaza ayaa sababay dhimashada askar fara badan oo ka tirsan yuhuudda waxaana ka mid ahaa saraakiil sarsare muuqaalka ayaa tawfiiqinayaa ilbiriqsiyadii ugu horreeyey ee nolosha taliya ku-xigeenkii guutada naxal iyo askar la socotay kuwaasi oo lagu dilay beyt xanuun waxaa la arkayaa majmuuco ka tirsan ciidanka yuhuudda oo ku daadanaya godad miinaysan balse aysan iyagu daraynsanayn sida fideoga laga dheehan karo qaraxyada ayaa bilaabanaya marka askariga ugu dambeeya uu godadka miinada soo galo midka ugu horreeyana uusan ka bixin waxaana halkaas ka dhacaya halaag aada u daran
Hadi, ağır bir kadar çok alma. بعد استهداف الباقي تم تدمير الباقي بشكل كامل واحتراق السائق ومن في داخله وقع وقع وقع واحد
weerarka ugu khasaaraha badan ayaa dhacay shan iyo tobankii bishan saacado yar ka hor intii uusan dhaqan gelin heshiiskii xabad joojinta kaamarooyinka xoogaga muqaawamada ayaa soo bandhigaya ciidanka yuhuudda oo goobta ka daabulanaya meydadka iyo dhaawacyada askarta ku hubtay qaraxyada sidoo kale waxaa muuqaalka lagu arkayaa muqaawamada oo madaafiicda r b g-ga ku beegsanaya gaadiid gaashaaman iyo askar ka tirsan sahayanada muuqaaladan oo warbaahintu ay si aad ah u qaadatay ayaa bannaanka soo dhigaya howlkarnimada geesiyaasha muslimiinta ee magaalada khaza iyo sida ay u ciqaabeen cadowga yahuudda waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka jubbaland oo soo bandhigay ciidamo ay sheegeen in uu xasan sheikh adeegsan rabay maamulka la baxay jubbaland ayaa soo bandhigay ciidan ay sheegeen in xasan sheikh uu u adeegsan rabay burburka maamulkooda tobannaan ciidamo ah ayuu soo bandhigay maamulka la baxay jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo kuwaasi oo ay sheegeen in xasan sheikh uu doonayey in uu ku dumiyo nidaamka axmed madoobe mas-uul ka tirsan maamulka la baxay jubbaland oo lagu magacaabo xasan nuur cabdi oo la hadlay ciidankaasi ayaa waxa uu sheegay in muddo bil ah uu u joogay deegaanka kulbiyow si ay uga hortagaan abaabulka iyaga ka dhanka ah ee ay isku dayayso xukuumadda muqdisho sida uu hadalka u dhigay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kooxo kenyan ah oo laba qof ku dilay ismaamulka kirinyaga ismaamulada kenya waxaa ku soo badanaya falalka amni darrada kuwaasi oo badanaa ay geystaan ciidamada ammaanka iyo kooxo hubaysan oo burcad ah dhacdadii u dambeysay waxaa saacadihii lasoo dhaafay laga soo diiwaangeliyey deegaan ka tirsan ismaamulka kirinyaga wararka ka imaanaya deegaan lagu magacaabo inoy oo ka tirsan ismaamulka kirinyaga ayaa sheegaya in kooxo hubaysan ay si bareer ah deegaankaasi ugu dileen laba qof oo kenyaan ah dilka labadaasi xubnood ilaa iyo hadda si rasmi ah looma shaacin kooxihii ka dambeeyey waxayna dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay walaac ka muujiyeen xaaladda ammaan xumo ee ka taagan deegaanadaasi dhanka kale ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhaawacmay shil baabuur oo ka dhacay ismaamulka kirinyaga shilka ayaa si gaar ah kaga dhacay aagga kianjanga ee ku yaal waddada xiriirisa brijo kiburu oo ka tirsan degmada indiya ee ismaamulka kirinyaga sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska ayaa sheegay in qofka dhaawacmay uu wade ka ahaa baabuurka shilka galay waxayna dhacdadu timid kadib markii dareewalka oo si xowli ah u kaxaynayay uu baabuurkaasi ku dhuftay guri uu dhisme ka socday waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah waxaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday waxaanse ka gudmaraynaa howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ku beegsadeen fariisin maleeshaadka riddadu ay ku leeyihiin degmada beled xaawo ee gobolka gedo waxaana qaraxaasi ka dhashay khasaare soo gaaray murtadiinta waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu daabacday waxaana ka mid ahaa howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiinta waxay sidoo kale wakaaladu daabacday qaxootiga soomaalida oo ka xabsi qaba soo laabashada trump warbixin dheer oo arrimahaasi ku saabsan ayaa wakaaladu daabacday waa tahay maahirow intaadan xubintaba ka dhammaan maxay ahayd hadalhayntii ugu dambeysay ee baraha bulshada tiilay waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshada waxaa maanta si aad ah looga hadalayay halaagii murtadiinta ka soo gaaray qarax xoogan oo maalin ka hor ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka gedo qaraxa oo uu ku dhintay mas-uul sare oo ka tirsan maamulka kooxda riddada ee gedo iyo askar ilaala uu ahaa ay dadku siyaabo kala duwan uga falceliyeen taageerayaasha murtadiinta oo u muuqday inay u kala qaybsan yihiin kooxda riddada iyo maamulka jubbaland ayaa geerida guddoomiye ku-xigeenkii beled xaawo u sababeeyey dayac iyo in uusan helin tabiibin deg deg ah sidoo kale taageerayaasha murtadiinta oo iyana dhankooda baraha bulshada arrinkan uga falceliyey ayaa soo dhoweeyey qaraxii beled xaawo ka dhacay qaar ka mid ah falcelinada baraha bulshada haddii aan eegno waxaa ka mid ah kulmiye kulbiyow qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay in ninkan guddoomiye ku-xigeenka uu u dhinto dhaawac ka soo gaaray qarax waxaa sabab u ah goodoominta uu gedo kusoo rogay xasan sheikh dowlad ku-sheegta iyada waxaas mas-uul ka ah saraakiisheeda ayaana u dhimanaya go-aanada qariska xoornimada ah ayuu yidhi sarnaale qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay al-shabaab waxba kama gelin khilaafka u dhexeeya jubbaland iyo dowladda waxay u muuqdaan rag shaqadooda yaqaan oo labada dhinacba cadowgooda u arka muuse weeliye qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay maalin kasta tacsi ayaa lagu jirayaa qarax iyo dilal lagama dhammaado miya wallay meeshan dowlad ma joogto waa muryaan xitaa ammaanka madaxda degmooyinka ayaa la sugi la-yahay ayuu yidhi qof ay ugu qoran tahay raaqiyo waxay leedahay al-shabaab way ku saxan tahay in ay beegsato oo ay layso saraakiisha iyo askarta dabarliifyada ah ee ku sugan gobolka gedo sababtoo ah waxay la safteen cadowga kenya iyo etoobiya waa shaqo wanaagsan baan leeyahay islaamiyiinta al-shabaab halganka sii wada ayay tiri xubintiina caawa waa inagaynta cabdu aad buu u mahadsan yahay walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinaya xubintii hadalhaynta waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dambe ee barnaamijkeenna faafreebka wararka ayaannu isla soo gaaraynaa haatan iyo wilaayada islaamiga ah ee baay wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa kulan uu barbar socday dowro waxa ay u soo gabagabaysay nuqabada wilaayadaas iyadoo munaasabaddu ay ka hadleen qaar ka mida nuqabada culimaa udiinka iyo waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay iyo mas-uuliyiin kale aynu ka horeyno qaar ka mida nuqabadii kelimaadka ka jeediyey munaasabadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu su-aalaka weydiye diyaar mahidi ah ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها؟
وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم آه، كم أصل الدين وقاعدته؟
أمران الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله كم شروط لا إله إلا الله وما هي؟
سبعة وهي العلم اليقين الإخلاص الصدق المحبة الانقياد القبول اعلم أقاو أن نواقض الإسلام عشرة ولا إله إلا الله هاي هدول بقى هدي أتدر دار هدي دين كلا الشيء أتاب علومي هذا الله والمقدم taas yaaniin dardaarisu guud ah tan kale nimanyaw kutubada inta laga akhriyay isiinbada bandhakaaseeno isla aragaani salaadiinta siin ku reedi kutubada ilin akhri lahayo walaa liin baahanyi sida ii la-ate inay iswaafaqaan dad isla jaan qaado hayo duuntu isla saaran may waaha isla socdo kor inay wada haadan malaagadii siinkuri iyo salaadiintii oo hooseedaseen iyo kutubada iyo dowlada tiidin oo tan ahoo isin hadii laisin akhriyo hayo inay dad doonta isla koro kor la wada hado oo ilaahay diin iyo ummad diin ka wada hogaamiye waay macnaha geeka maydka yar ahe xukun shariica islaam ayoo liska dhagohay jihaad oo gaalada cadowga ilahay lala jihaadohay intaasu teedahayti mayl oo asal ah ah oo ku horreeytay inay ilaahay bas la caabudo cibaadada qof kale waa lainku la wadaajina shirkiga lagu dheerado kitaabshayna waa lain akhriyay kan haddii isin habandhakaaseen buu kitaabkaas bacdishay kitaabka arbaciinka ahoo afartan iyo dhowrka xadiis ah oo qabyaalada xumaantiye walaacaya iyo xaydara qabyaaladka dhiki ku hadalaayeen lankii ka dhaqamooni oo dhaqan jaahili inuu iska dhaqami oo jamaaca jahanama isku mid i intaas oo dhanka dhasugunay taragaaseen yaa anilin kumad nagana dadkii oo amirilka sheego hayo oo jaahiligaas haay oo jahanamada jamacada ka jaro inin kumad nagan umudeen tolkeen iyo kumad nagan iyo horta walaal muhiimada lafado hayo inuu badbaadin xadiidka mayka jaray lankii goom iyo wal xaq ahaan ka hogaamiye neef gaal ahoo eelka dhiyay yaa dubke lag wada lar kuram naal naaf gaala eelka dhi hadin dubkile lag wada lar labelar dirhamada le tiyadaha ti ini tolkeen in nagan dad eelka dhi jahannamo waaha eelkaas hadin sini kubadbaada banglahan on nagan faa'iidada koowaad oo dowladu laga faa'iiday tara masana horta is barateen aan aduma siin kasaano badana dad badan aan gorada aan fiidan intii aan gorodaa hor aan arag i magaajo aan sheeko karo inta kale inta kale ama badan yadaa laakiin isin haddii in isgorateen suuragala intaas todaa isla rogteen wala isgorada wala isbarada waxyaabaha lagu faa'iido lambar koowa kuma jirto shaqo wiina dad yaal markaanka ah malaaqyadoo leh hool la qaaday dooriyo lilgiri haddin dad lakanagaayay mayl araa isu badda inta dhan oo mayl araa isu walyar gacanto ah lakafarji oo kale walba taraan oo kale hayan hadda markaan dad badan uma doonta al horta oo dacwo qaadi iyo horta geek ya kanagado hayta haddana hoob ilaahay idamsada ballanta hayti dowladda silsilaba haytay haddana kuwa kale inta la intan la eg hooba lisheenu haano kale haddana magaas bacdi intan ag lisheenu haddana haano kale lisheenu qabiilka dad badan oo inta haddana intan hurun ku badan ayaa qabiil haliinka ba yaa may nagadaaseen inihe iyo walan wal fahmeeno sida isla nagadaan insha allahu tacaala taas yaa kelimiday yaa anin yaa ka koobe wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markanna waxayd ku soo dhowaataan kelimad uu munaasabadda ka jeediyey naqiibka guud ee wilaayaadka shaacirulislaam alxamdu lilaahi wakafaa wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah alxamdu lilaah awalan ilaahi amahadle tabaaraka wa tacaala ana sakeenshani maqaamkaas barakada le dowladaas ikhtitaamshe allihii ina sakaansheeniya amahad naqaana mahad oo dhammaad i bilaaw midna an lahayn tan lamaad aman gaaban may lari arrin sheegaabanyi waana wal hadali culamadii hadali nuqabadii hadali ta'kiid mee wal hata dhaman male ta'kiidkii marka may ku bilaaway marka koowaad horta in walbarashada la sii wado la balaariyo wala baro dowrana wala ka tusiyaas ini wal koomoqanayanga kala kii tusiyey maa wal malka baradaw dooro hata kutubilu ku faa'iide horta kitaabkii walkasta iyo koow haysat beesamahan kookabana adama hadaabacan shudumahan marna fartalla koosaari hatan walkiin dul maray sholololoba la keensay may dhaminye madan muraajaco iyo kanagsado i hor in ziyaadiyo wa dhaminye cilmigana wala ziyaadsadaawo iktisaabiyaa la wala kasbadaaw hoobliin kasbana ilmo koora kahir nore golof golof golof hale aw ugaasiba ay argilaa hakiya aruro majar oo hakiya martiyaw hogaan ana amaanina na saari mas'uuliyada qaadi haddii dhammaanteen hata inta fadhino tarasusna na geli lanko han dhoole ilaah jeebi wale ama e ina obar inin siisanayna horna ninki dhammaantiin lankan unku baran taagna naar isuna lankan hogaamil arintani jee godanii ridee dabanii aruuriye oodana korgorsiye boodanii dhahride baha mase na badbaadiye may ku sugey oo ununa nana macnaha lankan unku baran taag lankasma dan haddii ada han dhoolo ata kitaabka ilaahay ba han dhoolo ku ata qabiilna ada macnaha hangaamida fadaasu fakadalika saas ma aha madan ya iku doran ma aha marka furmaadkan oo hani furme oo qabaa'ilada wadaan oo unan horteegana mujaahidiintana la gooyina iloojo oodnan mudug iyo galgaduud ha ku bilaaw hogamadii ada isaata mayliska dilay dhuxushay baraagtay baakinkayga bacdayda berinkayga la iska dilay inta hoob adag koyton wartay ceelkay beertay daaqay buurtay la iska dilay walwalaay waa wal ankooy gaalaba hantalatay masar iyo turki in la shalqiibsado beero warshadalka dhaha suubiyo meel ahay buurong meel ahay dahabka lakulufoofaba lafadahaye unugimadi un isaysan ina gaalada isku dhiciyaan arrintaas halan fikiroy lan walba odiyinama maskaxa odiyeed haka fikiroy hima caaliyana la kooyoy gaaladan in wadanka lagu qabado karo laisku dhici karon iska abuuroy gudaagan walaae alxamdulilahi walba malkijeed eeskii iyo biyoogii iyo dabkii rasuulka nin sheegay sala allahu alayh wasalam an un islaniinla iska dilahayn wal kala iska dilahayn intaasa marka yaa ka ta'kiid ya kelimiday doogin doo dhammaado ma eh insha allahu tacaala fajazaakum allahu khayr walaa an an ku laayo han isin leysin kumad aha walaa wahab an doogi kor an ku laay isin siin kumad aha isin ani oomad atiin isku qaan doo iska dhijarna eedda marka iyana waad qobadaasee ku tahdirninga laha aakhiradayna waa unturnin fajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan sheekh fu'aad maxamed khalaf oo isaguna goobjoog ahaa munaasabadda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون كلمديdu waxay ku saabsan tahay ukhuwatu liimaaniya iimaanka iyo towxiidka islaamnimada in lagu walaaloobo waa midaan isu taagnay oon soomaali uga soo dhexbaxnay oon ummadda ugu yeeraynay ummaddan inay cadowgooda mid u noqoto iyaguna ay walaaloobaan allah wuxuu yidhi subxaanah inama almu'minuuna ikhwa waa xasriye alle iimaanka in lagu walaaloobay keliya ayuu alla sheegay waxa uun walaala ah inta mu'miniinta ah fa aslixuu bayna akhawaykum walaalihiin dhexdooda islaaxiya dadka mu'miniinta ah qabaa'ilka wax alla wixii kala dhex galay waa la islaaxinayaa cadowgaas baan u jeesanaynaa oo ilaahay diintiisaan u dagaalamaynaa waataquu allaha lacallakum turxamuun haddaad alla ka baqdaan oo dhexdeenna islaaxinno oo ukhuwal iimaaniya aan noolayno allah wuxuu noo ballan qaaday inuu noo naxariisanayo wa qaala tacaala waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd allah wuxuu yidhi ragga mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadka ah qaarkood qaarka kale gacal buu u yahay maxay isku walaalsadeen ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkari wayuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata wayutiicuuna allaha warasuulah ulaa'ika sayarxamuhum allah ina allaha casiizun xakiim allah wuxuu tilmaamay dadka ragga mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadka ah ul iyo diirkeed inay isku yihiin maxay samaynayaan ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkari macruufkay farayaan acdamu almacruufi huwa tawxiid ullahi caza wajal ilaah in keligii la caabudo oo shareecadiisa la xukmiyo taasay isu walaalsanayaan wayanhawna cani ilmunkari munkarka ugu weyna waa ashirku billahi caza wajalla shirkigay la dagaalamayaan wayuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata wayutiicuuna allaha warasuulah allahay rasuulkiisaay adeecayaan oo salaaday ku adeecayaan oo zakaday ku adeecayaan oo jihaadkay ku adeecayaan ulaa'ika sayarxamuhum allah dadka sifadaa ku tilmaamay asaxaabatu ridwaanullahi calayhim rag iyo dumarba sidaasay ku tilmaamnaayeen waxay ahaayeen dad walaalo ah oo nafta isu hura oo cadowga la jihaada waxaan ku gebagabaynayaa kelmadayda haddaan naxariis alla doonayno tilmaamaha shanta aan ku tilmaamnaano alle wuxuu yidhi waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin munaafiqiinta markuu alle ka hadlayey waalmunaafiquuna waalmunaafiqaatu bacduhum min bacdin buu alle yidhi awliyadii iyo gacalkii alle waa saareen amaa markii mu'miniinta uu ka hadlayey qaarkoodka qaarka kale gacal buu u yahay markaasaa shan tilmaan alla sheegay ya'muruuna bilmacruufi waa tilmaan wey nin kastoo annaga naga mid ah ugaas ha noqdo sheekh ha noqdo daaci ha noqdo waali ha noqdo mansab ha hayo kulligeen ducaatun ila allah ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar waa tilmaan labaad weeye wayuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaa wayutiicuuna allaha warasuulah markaasay waxay gaareen ulaa'ika sayarxamuhum allah kuwa allah u naxariisanaya maxaa yeelay ina allaha casiizun xakiim walaalayaal marka waa islaamnimada walaaltinimadeeda aan xoojinno idinku waxaad tihiin dadkii qabaa'ilka maalayey ugaashadii baa tihiin waxaa laydinka rabaa ummadda inaad midaysaan waa ka tagnay xilli aan qabiil u dagaalanno waan ka tagnay xilli aan jilib u dagaalanno cadow baa annaga isku kaayo soo bahaysay annagana cadowga mid baan kula dagaalamaynaa taa haddaan fahmno wax badan baan fahmaynaa hada wallahu subxaanahu watacala aclam waxaa sidoo kale munaasabadda aan ka marnayn oo lagu casuumay asheekh abuu muslim xafidahullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ولا ليال بودهان ما إننا كباهنا الزهد في الدنيا الدنيا إنه كزاهدنا كتاب أيضا قيم بدن نداعي أنك مارنا صفة صفة صف ولا أرى ابن جوزي إسكله ما يكسقون حسن البصري شيخي عالم كهاي يلن أنكوي شيخ أنت اللي بقي إنك زاهدة هاي ما أراي ما سر زهدك في الدنيا يا إمام إمامه شيخ حسن البصري يو الدنيا كزاهدة وكذا كزاهدي سرتك جرت ما أري ما أراي أربعة أشياء فرشية sarte ka jirta inaan adduunye ka zaahiday dambaroodaan ka lahayn afar sababood oo ari tan koowaad meed calimtu ana risqi laa yaakuduhu hayrii fatma'ana qalbii ma ogaaday risqigii kay quudkay i masruufkay walayn aamawba nan ana hoherey kheyrka inin qaadadaani ogaadiy ari markaasa qalbagay inga xasiliy ari bes adduunyo dhammaaba deg deg deg ma weydiya oo ari ilaahay baa in ballan qaaday kheyrkay maaba qaadaba intoo yaalon ana la ilaahay in qoray taasa aaminsan oo ari kow tan lamaad wacalimtu ana camalii laa yaquumu bihi hayrii faاshtagaltu bihi waxdii ma ogaaday eray camalka an loo fado inaynu suubiyo nan kal ini inka gumaan saasa camalkii kee ingumaya ari madun tan saddeaad wacalimtu ana allaha muطalicun calaya faاstaxyaytu an yaraanii calaa macsiya ma ogaadi eray alle subxaana watacaala inay dhaalacda i araghow oo ila socdo tallaabada in qaada mogdi onay aftin meelina ka dob godi goofba aha madumay kasarigeed eray ilaahay in anu macsi ka jira ilaahay i arago iyo kasariga eray saasa macsi inka dheerad tan afaraad ma eray wacalimtu ana almowta yantadirunii ma ogaadi eray mowt ini isugow geere ini isugaaso dirig dirig dirig an lahaba mooda an jeeda eray faacdadtu zaada liliqaa'i rabbii madaasa zaad isahaya diyaarsaday eray rabbagay subxaana wataala si aan la kulmo walaalayaal nabigaana sal lla slam eray maali walidunya ani adduunya inta shal roogna eray adduunyadu adduunya adduunya qiimo u noqday ma ka fadhiya nabigaana sal slam maa ana fi dunya ilaa ka raakibin istadalla taxta shajaratin thuma raaxa wa tarakaha mayleli too ahawa aray adduunye mayla too ata aray ana adduunyo dhatiya may kala too aha nan oo maaragtay daabadiis fuulo safar dheere injeeda jidka inta dareer usugiina noogay daabadiina noogdi daabada naabsi fadaas eesa fadaas usun walaagin rundumi fada jidka lakabaramay geedaga hoostiisa walaagala naabsadi oorti la furi kabacda ya hoba la naabsadi kabacda haddana jidka laka dhihi geedagaas laka naabsada wahanlayba latoo atuu ari nabagaana salawaatu rabbi wasalaamu alayhi maalin maalmo kumid a saxaabigii qaarigahay cumar bin khadaab ariishi cabdullahi bin cumar intiisu garabkisna gobadya meeray kun fi dunya kaannaka gariibun aw cabiru sabiil cabdullaahi yow adduunyo ay keli weynanay adduunyo may ka hadlase nan jid mooyo moodow dhinugu dhinugu fiiriyow but horka moodow ya nagoy mise may nagadaase nan oo gariibka ee beledkun nan gariib eh hadoob hagala beled kale injeeda beledkun hagala masaajidka inta ka yaala ley hotel inta ka yaala hebel hublo e kase dukaan meel anaka gadda fade ya ley ma gorada hub hob muraaja dhamaysidon barjuuf moodi adduunyo dhanba saaska hada waari balna siraasiima ee maylanka baahanya nabadoonada ini iyo shaaragan jihaadka dareera jihaada dareera jihaadka halka qiib qaadadooy diinta ilahay halan kaalmayooy mujaahidiintana hal garab surmooy wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat allah gabagabada munaasabadda waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abu jacfar xafidahullah waxaana uu yidhi الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد إلهي سبحانه وتعالى يا أمه النقانا نعمة فربضا نسي ومن نعم الله تبارك وتعالى ما يبقى مضى هذه النعمة تنون تنفدينا دين برشة دورة قادشة خير وناق لنسدر دارما إلهي دين شلسك بورية ونعم كأيد إيد ووينو إلهي نوافجي سبحانه وتعالى بعد الحمد لله ما يمه النقاي رقنا قبضاء أضياشة dowradan ku qeyb qaadadii ka sabaray ka adkaysaday ka dul qaadadii eedeadna anku faa'iidaysadaysa hata yoobaha bandhakaayan ama macluumad iyo xogto intaba kahayna maylana jazaakum allahu khayran runtii dowrada se walaaloba an tilmaamayeen may daba socotay dowriya ku horreyti oo asla magaagan xambaarsanayd bismi thumamatamna uthaal waana dowraad silsilad ah wada maro doonaan insha allahu tacaala se un ilaahay ku rajeeyana dhammaan walgorodka iyo hogaanka beelaha muslimiinta ee walaayada degan dowladii hore labaatan iyo sagaal naqiib oo salaadiin badanayte ku qiibgaadadan dowlada lamaad waxaa kahigdana geeka konton maa bayna khamsiin ilaa sitiin walahayna ogaaska iyo geeka fadhiyan bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala dowlaad kale haddana yahninka sii higi doona haddii ilaahay ara maqsuudka waa ani doonto lasla fuulo maqsuudka iyo danti iyo una kulanamayba ani doonto lasla fuulo risaaladoo la wada xambaar taasi waa qodob danta iyo hadafka dowlaadka lagulahayo maybu aha ummataasay inay isku jidgaado isku doonfoola mayna an ka horreeya ummata walgorodya iyo handhooja aha dadka hogaanka ah oo odayaalka ah min salaadiinta laha ku bilaawo ilaa mustawaha anka damboy dadkaasi hooba doonto wada fuulan inta kaleba mayla arahay idaalay hordaraersha erin iduma erane ya dadkaasi hooba dhanagoo is wada rahan jidkaasaha ka wada feelayaan dadka kale marka dowladda dareema kortaan ini meel muhiim ah dad eed iyo eed muhiim ah bulshada iyo mujtamacaga muslimiinta dhatiyo muhiimka ah ini beegsadahay intaasee marka may faday ani isla daraagna ahamiyada iyo muhiimadda isdhaxsiinka weer ani wal sahlan ahayn walbarashada iyo ka camalfalowsha iyoonayta umata in la geysay qodobkii hayta oo culimmada baderdaaramaasi ku soko may dareema sahnaa wakti ka jarn ya balba mayl eray haanti balba haruubsheya ya tolot walaal erhoma jarna wakti ka jarna waktigu una hati roogna walmayba jaraana tawjiihaadka iyo kalimaadka muslimiinta la ka hadla une kaalanta hore ku hadan la baahan yahay may ata الجهاد في سبيل الله دروسنا ويك قاعدة دي محاضرات كما كجرنا الجهاد الجهاد في سبيل الله هي الولاء والبراء اسكودني انجيدا اسكودني انجيدا الجهاد في سبيل الله ما يولاي جهاد كورتا ما يبواها وعبادة إلهي لنك رواضي لك عابد إلهي واجبي أنت قال بأدونك الروح وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قضب واي قضب كلمات حتى أنا قال كي أدون روغو بما أه إديتن بانينك كوي ساسمو شيدنا baydhawo usamala qasadheer usamala diinsoor usamala mayl buurxa kabane usamala awdiin iyo birdaala gaalka iyo amxaarka male idiitanba iyo gurigiikan haninka galayneenka kooyi yaana may waa la array culammada araase hooba belda min bilaadi lmuslimiin ama shibratun min taaka oo muslimiinta leeyin gaalha hujuumaha weeraro qobsada hee muslimiintii meelo deganaaytay hooba shibrata ama beled ata muslimiintii meelo deganaaytay jihada waajibka bal fardocaynga kanagada sada salaada haye obsashashaneedii ma ninka raabnaa mayba ka dhedheela hayanaa cirdigii muslimiinta gabdhihii muslimaadka haya cafiifaadka hay dhe aan owlaadi yar yarayti dhe walba ma nin raabadahay meelo maka raabanaa may kale kasii darsadahaya ani diintiitan bedelo ya dadka meelo roogaan ani karishtaamay iyo tansiirin iyo naytow diinkala oo diingaala ah ani laka meelo ma ninka raabanaa xukunka ina kawaala xukun haa xukun gaalnimo ah ana kawaala marka waan u sanayn raabadii bama laba amxaarka iyo gaalka meela fadhi maadaama saas ee tah mayla ninku baahinyaa ani raayada jihaadkan cayniga ah oo ilaahayni caynini ka kawaala xarakatu shabaab caynini ka kawaal shabaab mani waajibin ilaahay yani farad wali jihaad jihaadkaasi una una raayadiis gaan calisha ina una gaan insha allahu tacaala may fadaanay dowradan salsalow socotubu aninagata dowradii madaciifadii mafaahiimta iyo aragtada madaciifadii dowladii madaciifadi manhajka iyo qalbaga wala ka jara dowladii madaciifadi jidka la qaado dadka ka madaciifadi in ilaahay nin kawaala jazaakum allahu khayran intaas ah ka gabagabaaya jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenii faafreebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aydu kaga bogoteen waa naga intaa tan iyo barnaamij ka lamida intaannu ku kulmi doonna sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasirunaa nicma almawlaa wa nicma alnasiir
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى